assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa kasoo kabsanaysa waxyeeladii ay sababta u ahaayeen ciidamada itoobiya ee sanad ka hor isaga baxay halkaas kuwaasoo magaalada meel bacday ka dhigay haddaba idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa booqatay magaalada ceelbuur oo iminka kasoo kabanaysa waxyeeladii itoobiyaanku u geysteen waxay idaacaddu ceelbuur ka diyaarisay barnaamijyo tixana ah oo ciwaankoodu yahay dib usoo kabashada ceelbuur weriye cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali ayaana soo jeedinaya
hirdaweyna maxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye balgalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceel la helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkayaa cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan cirifkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen
mid ka mid a magaalooyinka qarniyada soo jira ee soomaaliya ku yaalla waa ceelbuur oo ah magaalo qadiimi ah taas oo caan ku ah dhagax burjukada laga qoray iyo cusbada uuna ku hareeraysan yahay dhul xoolo dhaqashada iyo tacabka ku fiican gaar ahaanna digirta iyo qaraha kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa ka dhacday xaflad loogu dabaaldegayay guuritaankii gumaysigii caddaa ee talyaaniga oo dalka ka ilmo fuushaday laakiin laba kun labaiyo tobankii ayuu cagta soo dhigay gumaysi madow oo itoobiyaan ah kaas oo sababay in bulshadu ay kala qaxaan balse bilo kadib ayay itoobiyaanka danta ku qasabtay in ay baxaan sababtoo ah waxaa la isugu daray dagaallo iyo go'doomin intaba mar kale aakhirkii bishii maars laba kun afar iyo tobankii ayay ciidamadii itoobiya oo aada u hubaysan duulaan qaar iska xornimaha waxay ku qabsadeen magaalada ceelbuur ficilkooda ayaana soofadda xashii ka riday u noqday qalbiyada awalba shisheeye nacaybku uu ku jiray ee reer ceelbuurka qisada cajiibka ah ee reer ceelbuur taariikhda u gashay ayaa ah in ruux iyaga ka mid ah aan magaalada loogu iman si kale haddii loo dhigana bulshada ayaa magaalada ka baxday nacaybka ay shisheeyaha u qabaan awgii halka magaalooyinka qaarna sacab iyo mashxarad lagu soo dhoweeyey ciidamada itoobiya ayaa u dulqaadan waaya magaalada faaruq ah islamarkaana haawanaysa sababtoo ah waxay u baahan yihiin dad ay weheshadaan islamarkaana ay mabdooda ka dhaadhiciyaan si kale haddii loo dhigana ay kirishtameeyaan markay xaajadu halkaa joogto ayay go'aansadeen inay duulaan qaadaan oo ay dadka soo afduubaan balse dadkii lasoo qafaalay ayaa cawamadow cagaha wax ka dayey sida uu ku warramaya cabdulaahi dheer oo ah nin halabuura islamarkaana ka mid ah dadka barnaamijkan ku martida ah way soo afduubeen dad badan oo muslimiin ay soo rareen magaalada celsiin la yidhaahay tageen dad badanay ka soo rareen baabuurtoodii geeyeen arigii u soo saareen si ay ula noolaadaan oy naagaha uga kufsadaan oy dadka u addoonsadaan oo dadku ayaga dad u taabacsan ay naqdaan hadda dadkuna ma ahayn oo dad fiican oo iimaankoodu joogo jirkooduna nool yahu ahaay qofka haddii iimaankiisa iyo jirkiisuba dhintaan meel ma tegi kariyo way keeneen ceelbuuray keeneen sokor dhacday iyo bariis dhacay iyo bur dhacay oo laga yaabo in iclaamka laftirkiisu ay arkeen laga yaabo ayay u geeyeen haddee ilaahay fadligiis boqol iyo konton qoysoo dhodhowey guri ay guryo ku soo xereeyeen subxii dambey waxay u yimideen sokorti ay keeneen oo mihi taalla iyo digsiyaal cidlaha oo xata xataa duqdii waayeelka aheedoo sagaashanka sano jirta xal cawanimay kumaan doos isu bedesha markaasay ka baxda waa laga tegay ilaa ay gaartay macnaha dadku meeshay gaartay in qofba qof uu isiraaniyo qofkan haddaad u sheegto ama qofkaanu dee ayaga macnaha dadka waa lays aamini waayey macnaha dhibaatada ay dadka geliyeen ilan dadka qaar ay haayaan qofka haday jir dilaan waxaa laga yaabaa qofku inuu wax badan iska sheego ama ayaga inuu la shaqeeyo uu iska aqbalo naf darteed marka waa la kala dhuuntay gabar iyo hooyadeedaa kala dhuuntay niya naagtiisaa kala dhuuntay dadki qofba qof qof walba waa baxda markii dambe de dadna way afduubteen nin shirkadda u shaqay jiray oo shirkadda nation u shaqay jiray oo la yidhaha cali washaange isaga dhanba waa afduubteenba iyo wiilal kale oo reer ceelsi lahay sidaasoo kale waa afduubteen ilaa dhuusamareebay ay geeyeen markii dambe ilaa muqdisho aa loo sii qaaday wuxuuna ahay nin la yaqaano cali washaange oo shirkadda u shaqeeya adiga qof kasta oy ku tuhmaan inuu qoyan yahay oo uu ka qoyan yahay wax tawxiid uu ka qoyan iyo diin ay ka qoyantah waxa waaye si gaaraha loo beegsaay laakiin xataa laga tegi maynkan aan qoynayno midka xataa qalaylka waa la dilayayo waxa waaye sideedaba wax laga tegaayo ma jiran oo niman caddaa oo dalka kusoo duulay dhibaato badanna u geystay ahaayeen saddex sano oo hor leh oo itoobiyaanku ay godoon ahaayeen qaar badan oo iyaga ka mid ahna lagu dilay ceelbuur iyo hareerihiisa iyo degmooyinka deriska la ah sida webxa iyo ceelgaras dantuna ay ku qasabtay in diyaarada cuntada iyo hubka loogu keeno waxay ceelbuur ka huleeleen iyagoo ku hungoobay hadafkii ay u soo duuleen berigaa ceelbuur ay xorowday waxaan ka mid ahaa dadka muslimiinta ah ee isugu hambalyeynayay guusha lamayilaawaanka ah waxaana jeclaa inaan ceelbuur isla xilligaa tago laakiin hadafkaygii dhaqso kama hirgelin wuxuuse ii suura galay sanadkan kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijiriga geesta kalena taariikhda milaadiga ay tahay laba kun labaiyo labaatan waa sannado kadib wakhtiga aan damacsanaa booqashada magaaladan gumaysidiidka ah laakiinse allah ayaan ii qadarin in aan xilligaa soo caga qaado balse maanta xiise gooni ayay ii leedahay magaaladu maxaa yeelay waxaan ku soo aaday iyadoo gebigeedba dib loo cusboonaysiiyey ganacsiga iyo waxbarashaduna horu mareen habeenkiina aad u ifayso bulshadeeduna soo badatay xilli fiid ayaan magaalada soo galay safar dheer kadib habeenkaana farxaddaydu waxay ahayd sidai carruur birri ku tashanaya inay ciid tahay oo ay damaanshaad ka qaybgeli doonaan ballanqaadyo hadiyada la xiriirana haysta inkastoo habeenkii magaaladaan u soo heyday maalintii ku xigtay gelinkeedii dambe aan safar gaaban ku aaday deegaano kale oo iyada xiriir la leh haddana waan ku soo noqday marka ayaana bilaaba inaan ceelbuur iyo nolosheeda u kuur galo islamarkaana eego bulshada iyo shaqooyinka kala duwan ee ay ku howlan yihiin halkan waa bartamaha magaalada ceelbuur oo sannadihii etoobiyaanku joogeen lo'da baadida ahi aanay ku nabadgeli jirin iska daa bulshadan muslimiinta ahe haddase taa beddelkeeda waxaa jirta nabadgelyo buuxda oo la isku hadlay karo weliga gobolka ayaa xilli fiid ah magaalada gaari ugu dhex marsiiyey goobaha ganacsigu way furan yihiin haddii ay yihiin dukaamo carwooyin maqaaxyaha iyo goobaha lagu shaaho intaba ma jiraan wax ciidan ah oo mas-uulkan la socda oo ilaalo ka haya taasina waxay ka markhaati kacaysaa heerka amniga laga gaaray horumarkan dhanka amniga ceelbuur waxaa la wadaaga magaalooyinka kale ee lagu xukumo shareecada islaamka ayna ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin tani waa maqaaxida timacadde oo lagu iibiyo hilib foornaati ah isla markaana dhadhankiisu heer sarreeyo hilibka maqaaxidan waxaa xiiseeya dadka magaalada ku dhaqan kuwa safarayda ah iyo kuwa iyagoo meelo fog jooga looga sheekeeyey sida aniga oo kale sidoo kale waxaa lagu iibiyaa caano geel oo dhay ah oo la qaboojiyey dadka ayaa ku mashquulsan ganacsigooda iyo waxbarashada waxaadna arkaysaa qaar badan oo bulshada ka mid ah oo iyagoo goobahooda ganacsiga jooga daruustooda akhrisanaya kulamo kala duwan ayaan la yeeshay bulshada magaaladan waxaana ku horumaray qaar ka mid ah shakhsiyaadka magaalada iyo gobolkaba ka dhex muuqda ninka koowaad waa ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah hormuudka amaba hogaamiyaha beesha duduble oo ka mid ah labada beelood ee magaaladan degta wuxuu kaalin ku lahaa arrimo badan oo horumarinta bulshada iyo magaaladaba la xiriira asaga iyo rag kale ayaa xalqada koowaad ee barnaamijyada imtixaanaha ee ceelbuur la xiriira marti onoogu ah waxay ka hadli dooneen duulaankii labaad ee etoobiyaanku magaaladan qaraabka uga dhigeen sababayna in gebi ahaanba ay dunto ugaasku wuxuu soo hadal qaadayaa dib u dhiska magaalada kadib markii ay xorowday oo bulshadu ku soo noqotay
maalintii cadowga uu soo galay haddii alla kuu roon yahay gudaha galgaduud oo uu soo aaday degmada ceelbuur cadowga waxaa loo geystay dhibaato fara badan markay kasoo baxeen dhuusamareeb ilaa ay yimaadeen haddii alla kuu roon yahay magaalada ceelbuur waxyaabihii loo geystay marka waa fara badnaayeen maskaxda iyo midigtaba waa lagala dagaalamay waxaa loo baneeyey magaalooyinkii ay soo aadeen oo ay ku soo abaaraayeen ay kusoo wajahnaayeen maskaxiyan sidaasaa loola dagaalamay magaalooyinkii ay soo cabireen sida ceel helay bulacle ceelgaras sidaasoo kale waa looga baxay waa loo baneeyey maskaxiyana loola diriray ilaa ay ka soo baxeen dhuusamareeb ilaa ceelbuurna xabadaa lagu watay waxaa la dirirayey wax allaala wixii meeshaas joogay oo mujaahidiina oo shacab iyo ciidan ahay ceelbuur markay yimaadeen degmada waa loo baneeyey waa looga baxay waxaa lagu soo reebay ayaga iyo dameerihii iyo bahaladeed uga gahay cawo iyo maalinna waxaa lagu wadayey xabadaa lagu watay waxay awoodi waayeen inay dhirta qoryo u doontaan heer waxay gaareen ay erokobtarada iyo kusoo qaataan oo qoryo ku keensadaan iyo diyaarada bahal maxaa la jiray taangiga qoryihii ay wax ku keensan lahayn ay ku keentaan waxay kaga doonanayaan meel aan u dhow magaalada daafaheeda ah markii ay lugti loo diiday afantarigii la diiday technikadii la diiday oo lala beegsaday dagaal adiyaha la isaga gubtay alxamdulilaahi markii dhibaato fara badan ku gaartay kadib way ka baxeen degmada dhul badanay mareen dhulkaas ay mareen waa lagu baaba'shay waxaa lala daba socday xabad bal ka waran isbedelka magaaladan ka dhacay tan iyo markii etoobiyaanku ay ka baxeen alxamdulilaahi markii etoobiyaanku baxeen isbedel fara badan oo qiimo badan baa ka baxay ka dhacay magaalo caynka ah u timaadeen magaalo la dunshay oo guryihii ay fiiqdeen oo ay maacuuntii ka rarteen oo jiingadihii ay rarteen ay ka dhigteen haddii aan la hurayn difaac ka dhigteen ciid ku shubeen oo ay baaba'sheenaa loo yimid oo dhirtii xataa magaalada ku tiir oo ceelbuur ku magacaawna ay qalashay magaalada dhirtii gudaheeda ka baxda waa laga guray waana la dhisay dib u habeynaa lagu sameeyey guryihii ay dunsheena dadka masaakiinta ahaa loo dhisay oo haddii aan la hurayn walaayadu dhistay haddii alla kuu roon yahay buundooyinkii ay burbursheenaa la dhisay waxbarashadii yaa la oogay haddii alla kuu roon yahay intaas oo haddii alla kuu roon yahay waxbarasho ayaa laga furay oo dad da-yara iyo dad waaweyn intaba ah rag iyo dumar bay isugu jirta masaajidyadii yaa la dhisay sida hadda masaajidya dabaqaaga laga dhisay markii kadib ceelbuur nolol aad iyo aada u qiimo badan aa ilaahay subxaanahu watacaala ay ku manaystay markii uu cadowgu naga baxa kadib ugaaska beesha muurasade cabdulaahi daahir axmed ayaa ka mid ahaa ragga fadhiyey madasha waraysigani ka dhacayay makarofanka ayaana dhankiisa u jeediyey waxa uu sheegayaa inay dib ugu soo noqdeen magaalo dhimatay laakiin iminka si wacan loo hagaajiyey runtii waa aada shucuurtaydu u kacsan tahay waana ku faraxsanaha runtii maadaama hadda idaacadda andalus ay meesha warar badan aan siinay xiriirkeennu ou badnaa idaacadda alfurqaanna warkeennu marmar uun ou gaara laakiin uusan u badnayn cawada nasiib waaye in idaacadaha meelaha ay ka shaqayso alfurqaan wararkeennu uu gaaro runtii horta ceelbuur meel dhimata ayay ahayd mana way amxaaradu markay soo gashay way nooleed magaaladu si aan caadi ahayn u camirneed magaalo waxay aheeday zaxaam oo yani cariiriya oo dadka bulshadu isdhex marayso cadowgii markuu soo galo cid walba meeshai gaari kartay gaartay cid qoray qaadatay iyo cid ka qaxday iyo ilmo la raray iyo wax ay u yimideen lama arko intaa markay dhacdo marka magaaladii hadda waxaa weeye maalinkaas ayay jiratay way ku dhimatay iyadoo dhimata ayaan kusoo naqana ilaahay na soo celshay wilaayadii iyo bulshadii iyo waxgaradkii aa ku yimid markii gaaladii ay guurtay gaalada ma ogtahay markay guurtay dadki yimiday walaalka abwaanka cabdulaahi dheer hadda ka hor gabaykiisaa waxay ku jirtay godhob iyo waxay uga tageen ganaha doofaarka marka godhob godhob iyo waxaa looga tegay gana doofaaraa loogu yimid aa loogu yimid horta meesha magaalada wax kale maaen gana doofaar iyo bahalkii godhobkii wax balaayada ay haysteen anuu runtii kelmadaas godhobka markaasaaba igu horreysa abwaanka aan ka maqlayo baasha dibaan inta u reeraadsaan leeyihin wax noocaas u yaalla waaye wax foolxun waaye dhaqanxumada ay ka timaadaha leeyihin marka ilaahay markii cadowgii naga kacshay waxaa ka dhacday wilaayadii howlgal iyo bulshadii way iskaashadeen sida ragga qaar sheegeen howl wax badanaa la qabtay masaajidiyaa laga bilaaba shaqooyinka in la xaaqo oo salaada lagu tukado aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu salaat waaatawu zakaat waamaruu bilmacruuf wanahuu cani lmunkar walilahi caaqbat lumuur arrintaas waxaa ka dhacday in munkarkina la reebo dadka macruufkii la faro masaajidka la xaaqdo salaada lagu tukado shaqadii ay ka bilaabato runtii dad isxilqaamay geedaha way gureen dad kharash la siiya way gureen dad muxsiniina inta yimideen waxa laga qabta waa la yidhi meelihii caamkii maraafiqda caamka ahayd waxbaa laga qabtay kuwii khaaska ahay waxbaa laga qabtay magaalada hadda waa magaalo camiran walow dadkii uusan hadda sidaas maaragta sidii hore maalintay noo soo imaanayeen siday ahayd dadku ma ah laakiin deegaanku hadda horumaruba sameeyeyoo maalinkaas guryo badan oo oo gaagaabnay ah hadda aad u qurqurux keliya ah nabadoon cabdiciid cabdulle ciire waxa uu ka mid ahaa bulshada magaalada ka qaxday si aanay magan ugu noqon gumaysiga amaba aan loo gumaadin haddase asiga iyo kumanaan kale ayaa xorriyad ugu nool magaalada ceelbuur waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan walaalaheena martidaah noo yimiday wayd islaamina boqoltomiyo afar salaan bacdigeed magaalada ceelbuur markaan ka warbixiyo maalinta cadowgu ka tegay iyo caawan joogna inta ka dhexaysa ilaahay baa mahad iyo shukri iska leh waxaan ku noolnahay amni iyo wanaag iyo khayr iyo shareecada ilaahay oo si wanaagsan u oogan waxaa ku kororsan oo ku kororay waxaan degannahay afar sano iyo bilo intaas aan degannahay aqoonta diiniga ee nooga korortay dhaqaalaha nooga kordhay dhismada nooga korortay xumaantooda iyo wasaqdoodina waa iska haaqnay ilaahayga subxaana watacaala ayaa amarkiisana isaga haaqnay isku xirkeennana isaga haaqnay isku wanaaggeenana isaga haaqnay islaamnimadeenana isaga haaqnay waxaa ku kordhay khayr iyo wanaaga ku kordhay magaalada bal maalin kaa timid sidee bay u ekeed maalintii amxaarada ka baxday kolley dadkii soo galaad ku jirtay waayahay waa su-aal wanaagsan waxaan maalintaan soo gelaynay magaalada ceelbuur way ka baxday gaaladu maalin isniin ay ka baxday talaadadan kolley shakhsiyan aniga cabdiciid ahaan soo galay markaas aan soo galay waxaan ka soo galay geesta bari markaan meeshaa ka soo bilaabaya ceelka biyaha geeskiisa baryaan ka soo galay wasaqda iyo urkooda aan kasoo bilano dameerka yaalla iyo dhibaatada taalla iyo xoolaha yaalla iyo gudfiiqitaanka iyo xumaanta tiilay oon ka soo galnay ilaahay baa xisaabi kara aadanaha waa xisaabi kara ma jirin dameerka iyo xoolaha maxay yihiin ma kuwa amxaarad dileen amxaarada do- doofaar waa ku dishay dameer waa ku dishay geel waa waxaysan ku dilin bala marka De- murtadiinta la jirta iyo ayaga amxaaradaba marka een, meel waxaa timaadeen gabaahirigu hoof walxuma keliya gabaahirig maxaane waxaa nimiday meel wax jooga oo muslima ee ay ku tilmaamna gaalo dhulay ku dheeshay oo dhul muslimiina ay wada dumisayeen u nimid saacadihii ugu dambeeyey etoobiyaanku magaaladani ay ka baxayeen waxaa jira dad meelo kore ka soo hanqaloocayay iyagoo ciri dhiibsanaya amaba geeda dul saaran si ay u hubiyaan bal in etoobiyaanku baxeen iyo in kale maadaama uu horay u soo gaaray qabarka la xiriira dhaqdhaqaaqa geedigooda dadka xilliga oo hamuun qabay inay magaalada soo galaan waxaa ka mid ahaa cabdulaahi dheere oo ka tirsan hal abuurka deegaanka laga yaqaan markii aan sawirka bixiyo ceelbuur caawa waxa uu ku sugan yahay waa nicmo weyn oo ilaahay keliya ee, in loo celiyey ay mudan tahay nicmadaas oo allahna siiyey oo aanan tiri karin ilaahay waa kii qur-aankiisa ku dhahaya wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha marka nicmadeydii haddaad isku daydaa inaad tirisaan ma koobi kartiin marka ilaahay unbaan u celinaynaa cid kaloon u celinaynaa ma jirto intaas ka bacdi ceelbuur waa magaalo sida raggii horeba ay soo sheegeen qadiim ah waa magaalo dad ansaaruhu ay ku dhaqan yihiin oy ku nool yihiin ilaahay uu makaniyey acdaa'dii markay timiday oo ay dhulkii soo gashay cadowga waa inay waasiyadu iyo sidii horeba u sheegeen ee, dhulkii waa loo baneeyey intaas ka bacdi dhibaato badan ka bacdi ayagii oo dulaysan ay tageen waxaan u malayhaa maalintii ay tageen markay baxayeen geed hadda meeshaan ku yaalo oo aan ku tusi karo ayaan saaraay anigu oon ka fiirihaya baabuurta aan ka tirihay dadkii ugu horreeyey magaalada soo galay daqiiqadihii ay baxeen aan ka mid ahay xataa waxay awoodi waayeen dhibaatada haysay meeshaan barxadda oo aan ku tusi doonno biidni illaahi tacaala waxay uga tageen shidaalkii baabuurta ay ku shubaayeen iyo taayiradii uraalada oo sidoodii oo inta la soo gaday aan weli baabuurti lagu xirin oo cusub iyo bateriyaalkii baabuurta waaweynada boqol iyo konton ambayr ah oo cusub oo sidoodii u yaalla iyo hanti badanay uga tageen waa awoodi waayeen qayb unbaa wa- waababkii iska gubtay qaybtii kalena waxay istiri qaybtaasu hadday gubtay waaba tegi rabaaniyay yaan laydin reebanin iyo idinka tegin sidaasay mar ay qoladii kalena uga daba tagtay ilaahay fadligiis kuma nabadgelinoo jidkii sida hadda raggii iga horreeba sheegeen dhibaato ayay kusii maraayeen markii ilaahay naga waday marka ilaahay tabaaraka watacaala uu naga waday dadkii muslimiinta ahaa iyo halkan ilaahay makaniya magaalada kusoo laabta abwaan hilaal cilmi xasan ayaa ka mid ahaa dadkii yimid magaalada ceelbuur markii isbeddelku uu ka dhacay oo cadowgii ku sugnaa cagaha wax ka dayey waxa uu isbarbar dhigayaa sida beriga magaaladu ay ahayd iyo sida ay tahay iminka oo shareecada islaamka lagu maamulayo kobac dhaqaale iyo horumar dhanka waxbarashada ahna ay ku tillaabsatay markii ay etoobiyaanku soo galeen magaaladan aalbuur ee, waxay noqotay magaalo dhimatay oo aan lagu sheegi karin magaalo in lagu tilmaamo aysan suurtagal ahayn oo duur howdah oo kale camal noqotay magaalada aad ayay u burburtay xilligaas kadib markii een, ilaahi subxaana wa tacaala uu cadowgaas ka waday oo ilaahi subxaana wa tacaala uu jebiyey mujaahidiinta ay soo galeenna ee, si tartiib tartiib ah ayay usoo kabatay in muddaa kadibna waxayba gaartay heer lagu tilmaami karo ee, heerkii ugu sarreeyey inay dhinac kastaba ka marayso horumarka marka magaaladu magaalo noocaasay noqotay hadda madaarista iyo macaahidiyaa furan masaajidda ayaa duruustu ka socotaa ee, ganacsiga ayaa kala socda isaguna amniga ayaa heerkii ugu sarreeyey maraya oo qofku ilaahi subxaana wa tacaala maahana wax kale inuusan ka cabsan ayaa hadda la marayaa marka walaal een, aad ayaa ilaahi subxaana wa tacaala dadkan ugu nicmeeyey ee, waxaana ku dhaboobay ilaahi subxaana wa tacaala wacdigiisii ahay ee, markii dadku ilaahi subxaana wa tacaala shareecadiisa ay qaateen ee ay la dirireen cadowgaas dadka shacabka ama bulshada ku dhaqan ee, degmada ceelbuur iyo nawaaxigeeda iyo mujaahidiintuba si isku mid ay uga soo horjeesteen cadowgaas ilaahi subxaana wa tacaala hadalkiisii ahay wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu alsaalixaati layastakhlifanahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khowfihim amna ayaa ka dhacday walaale marka ilaahi subxaana wa tacaala ayaa nacmadaas iskale waxayna ku timid ilaahi subxaana wa tacaala ka sokow dadka muslimiinta ah oo ee, magaaladan dega iyo mujaahidiinta oo iskaashaday cadowgaasna isku meel uga soo jeestay ayay ku timiday maahane meel layska jiiftay kuma imaanin marka dadaalkaas ayay ku timiday walaal marka saasay mareen haddii magaaladan markii etoobiyaanku ka baxeen loogu yimid dhismaheeda oo dameero iyo doofarre baktiyey ay ku dhex jiraan iminka xaalkeedu sidaa waa uu ka duwan yahay sida uu sharaxayo cabdulaahi dheere maalintaas suurad hadda markaan qiimeeyo aad u foolxunee magaalada ka muuqata guryahan hadda aad arkayo ganacsiga qaar waxaa ku jira dameero dhinta sida raggii horeba sheegeen qaarna doofaara inta galo oo ku dhinta qaarna waxaa waaye ayagaa waxay ku ka fuqsadeen irdihii iyo balanbalooyinkii iyo wax alla jiingadihii asi xagga ku dhisteen bal waxaa dhacda markii ay baxeen sariirihii guryo sariire ay kala baxeen in la arkay qof walba ay magaceedii ka raadsata sariirtii meesha sariirtaan magaciiga ku qoran anaa anaa iska lahay ilaahay fadligiis oo lasoo qa- laga soo qaaday oo dhufaysada laga soo orfaysyada laga soo helay Eh, intaas kabacdi dadkii si guud walaayadii iyo mujtamacii magaalada ku noolaay waxaa soo baxda in la iskaashado Eh, dib u dhis lagu sameeyo magaaladii magaaladii howday naqatay geedo oo ilaan waa magaalo cidla ahayd saddex sano iyo dhowr maalmood ay cidlo ahayd ahayd magaaladii marka waa la dhisay ilaahay fadligiis dadaal badan oo ay iska kaashadeen walaayada iyo bulshada ku nool ee, degmada ceelbuur ee, iyo xataa gobolka ku nool ilaan hadda waxaa la dhisay buundadan aad arkay oo hadda weyn qarash fara badanaa gala ceelbuur keliya ma- ma bixin Ee, dadweynaha ku nool ee, walaayada islaamiga ah gobolka galgaduud ayaa min ceel dheer ilaa laga soo bilaabo xiin dheer inta ka dhexleeyay ay bixinayeen dadku marka si guud waa dad ilaahay shareecadiisa ku hoos nool waa qanacsan yihiin qofku wuxuu rabaa maantay markii aa- wax yar uu dareemo inuu ilaahay shareecadiisa aado xatee mararka qaarkood waxaad arkaya meeshii shalay la iska dhihi jiray wallaahi aniga adiga waa noo waay inuu leeyahay qofku wallaahi haddaan saasi tiraa wallahi maxkamadan kula aada macnaha qaabka shareecada markii hore la dhihi jiray waa ku dila waa ku jira meesha dhii ها maxkamadaa noo ballan uu leeyahay xagga maxkamadaa noo ballan aniga beri- waa ku dacweeya maxkamadda la isugu dhaaranaya maxkamadaa la isugu dhaaraha nicmaday ka mid tahay intaas ka bacdi dadku marka si guud ee, markii qarash badan oo laba boqoloo kun ama boqol iyo konton kun gaaraha buundada adarkay hadda ku baxda Ee, haddana weli qaybaa kasii dhiman Ee, cisbitaalaadkii cisbitaalkaas hadda eh, waad aragtay kan kale waad aragtay Ee, s- ee, waad aragtay madarasadii macaahidii waad aragtay oo cusub yihiin ha ma- macadka qurduba waad aragtay sida loo dhigay waxaa waaye masaajidkan keligiisaa dhowr boqoloo kun ku baxday bulshada iyo walaayadu iskaashadaa bixinaya dad muxsiniina oo wax ku darsadana way jiraan intaas kabacdi marka maanta waxaan joognaa nicmatu min allah ha nicmo ilaahay xaggiisa ka aataan haysanaa maanta waxay joogtaa sida dadku ay u rabaan shareecada islaamka iyo raggii gaalada la diriraayay say maanta u rabaan waxaad dhegaysanaysaa habeen hore hal degmo oo degmooyinka ka tirsan ayaa waxay ragga sufuufta hore jooga waxay siinaysa ee, afar iyo toban geela boqol iyo konton oo boqolku ay jar yihiin ariga jarka la yidhaah ninka la yidhaah sideed loo waa hal degmo waxay taasu ka markhaati kaceen marka dadka iyo walaayadu dad israba oo shareecada islaamka is- isu dhinac taagan inay yihiin sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey waxa uu ka mid yahay culammada diinta islaamka ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee galgaduud waxa uu ka mid ahaa dadkii aan ku wareystay magaalada ceelbuur gudaheeda waxa uu tilmaamaya in dadka magaaladani ay muujiyeen alwalaa walbaraa kadib soo gelitaanka etoobiyaanka بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين waxaan raacinaya ilaaha barakeeyo ee, idaacadda alfurqaan juhdiga iyo dadaalka badan ay bixinayso iyo masaafada iyo safarka dheer ay soo gashay ajirkeeda allaha badiyo maxaa yeelay hadalka khayrkiisa ama kiisa ugu fiican waa inta ilaahay ka soo reebay ahmiyadda in- iyo xaqiiqda dadka muslimiinta in loo soo gudbiyo maxaa yeelay ceelbuur magaalo qadiima weeye magaalo marka laga hadlo dadka degan ay yihiin dad ansaar ah sida amiirkii hore ee xarakada abu zubayr ilahay shahadiisa ha ka aqbale oo uu tilmaamay dadka ansaarnimadana waa ka muuqataa oo cadowgoodii inay ka baraa'a qaateen in ay ka muuqatay masalat lwalaa walbaraa masaladaas oo ah awthaqu cura aliimaan iimaanka mareegtiisa adag taasoo ah cidda walaha kule inay dadku bartaan iyo cidda ay ka baraa'a qaadanayaan amxaaro iyo ciddii soo raacda oo murtadiin ah oo soo duulay guud ahaan siday ogaasyada iyo noqobada iyo odayaashuba hore u sheegeen inay dadkii muslimiinta ahaa ay ka bara'a qaateen cadowgii ilaahay Ee, mujaahidiintana ay wala siiyeen gacal iyo xigtana ay ka dhigsteen soona dhoweysteen saas daraaddeeda gaaladii markii meeshii loo baneeyey ay ku cidloodeenna ilaahay jalla wacalaa inuu hasiimo dhexal siiyey rucb iyo argagaxna alla hore u ballanqaaday inuu gaalo quluubtooda gelinayo ha fara badnaadeen ha hu badnaadeen ha ciidan badnaadeen laakiin hawshii eebbaa shaqaynayso haddii asbaabta laga helo dadka muslimiinta ah in ay gaalo ka bara'a qaataan asbaabta nasriga iyo guusha lagu gaarana ay la yimaadeen ilaahay jalla wacalaa nasri iyo tamkiin buu u ballanqaaday gaalana inuu rucbi quluubtooda ilaahay gelinayo ilaahay hore u ballanqaaday jalla wacalaa siduu qur-aankiisa kariimka noogu sheegay qalqiga ilaahay koonka ku abuurana kuwa ugu sharta badan leh waa gaalo gaalo dhashay iyo cidda raacda weeye mu'miniinna ilaahay jalla wacalaa wuxuu u ballanqaaday nasri iyo guul inuu siin doono saas daraaddeed markay meesha ku cidloodeenna ilaahay jalla wacalaa ayagoo hasiimo ku dhacda ay- ay magaalada ka bixeen markii reer albuurku ay ku soo noqdeen magaaladan qarraabtay waxaa jiray isxilqaan dadka iyo deegaanka iyo walaayaduba ay sameeyeen sidoo kale magaalada waxaa la soo gaarsiiyey gurmad ka yimid dhanka gobolka shabeellaha dhexe ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa arrintaa ka hadlaya wa- waxaa weeye ho- dib u habayn waxaa u sababay ila subxaana watacaala dadkii hantida lahaay oo guryahan ka cararay hantiday soo dhiibteen wilaayaduna howl weynay ka qabatayo runtii ayadaa usa- wilaayadaa u sababeed inay dhahdo wixiina dhulkiina noolaysta quruxsada arrintaas aadaa loogu dardargelshay wakhtiyaal badanaa loo qabtay in dhulka dadaa ku noole in magaalada la noo- la- la nooleeyo magaalada cadow ma taagna hadda uma dul taagna ma haysayo muslimiinaa joogta waa camiran tahay saas in dadka hantidooda ay aysan hantidooda inaysan wax baylah ka naqan oo aysan ka dayacmin oo ay quruxsadaan ayaa meesha ka soo baxday marka waxaan runtii aanan hilmaamaynin oo aan aad runtii mar kasta igu soo dhacda een wilaayada shabeellada dhexe iyo waxgaradkeeda oo markii cadowgu yimiday deeq ku bixisa dhismo ila magaaladeeni waa duntay albaabadeedii albaabadii way rarteen waxay dhufaysadii dhufaysay ka dhigteen gurihii way fujiyeen sida raggu u sheegay jiingadii way fiiqdeen wixii fududaayo waxaasoo dhan waxaa weeye sub masaai meeshu say ahayd wax la sheegi kara ma ahayn ha amxaaradaasaa yeesha amxaaradii da yeelata marka meeshii dadkiina waa dad baadiya ka yimid oo tuulooyinkii ay ka yimaadeen Ha, isla markii waxaana la kowsadaba ee, dhismo fara badan oo wilaayada shabeellada dhexe ay nagu nagu deeqday iyo waxgaradkeeda odayaasha waxgaradka qalabay nagu deeqeen qalabkaas waa dadkaa loo qeybshay waa dhisteen wax badanay qabteen runtii waxaa weye ilaahay hortiisna way u yaalaan haddee man laa yashkuru naasa laa yashkurullah ajir mogta Wa- wa- waa uga mahad celinaynaa mahad weynay nagu leeyihin iyo abaalgud weyn aljazaau min jinsi alcamal in sha allahu tacaala khayr weynaan ka rajaynaynaa nimankaas waxgaradkaasu inay aad ay noo garab qabteen bulshada ay yani ay tuseen in labada gobol bulshadoodu ay isku xiran tahay dad isla dhashay yihiin dad is- iswalaashana ay yihiin almuminu lilmumin kalibunyan marka way nala jiradeen way nala jiradeen cudxi nagu dhacay ayay eh, maaragtay nala dareemeen waa uga mahad celinaynaa wilaayada shabeellada dhexe iyo waxgaradkeeda dhammaantood marka annaguna waa ka soo kabsanay ilaahay baa naga soo kabshay hadda waa kabsanay waa fiicanaa hadda ilaahay baa noo nicmeeyey maxaad Sidii horena ma nihin hadda waxaan isleenaha baqitinkii hore oo idi galay hadda haddii cadowgu uu idin soo hajoomo sida u carari ma doonno waxaan isku dayi doonaa inaysan soo gelinaa isku dayaynaa insha allahu tacaala ha jidadkaan u gelaynaa qalabaan helnay aysan soo geli karin oo ilaahayna siiyey
muuqaalka magaalada ee iminka iyo xilligii etoobiyaanku joogeen waxay ka kala turjumayaan farqiga u dhexeeya maamul shisheeye oo baybal wata iyo maamul islaami ah oo shareecada islaamka wax ku xukumaya
hirdaweyna maxaar iyo kufaar waa la ceyrsadaya balgaalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceel la helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkaya cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan ciribkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen lasma camal yaqaane haddaan cabashadin yeedhin muslinkoo cartamayee cartamay kuna cisayhaynin ceryamada sideedii kolkow ciira soo kiciyo cirguduuda waa beri markuu kagu cibaadaysto hubku cayn kastow yahay markuu casha ka geliyo cabaad weyna gortay dhacdee cudud lagu sheegto camalaa samayda u roon inaad carartaane canyaf canyaf xun maye markaad ciidan kale weydo cilfaafkiina soo hara markaan ciyrine qabaano yaa ku keena ciidaya markaan camal ku weydiinno halyaraga shameeye markii hadal cadaad weydo kaafir lama ciseeye haddaad cawaba noolaato cayayaan ayaad noqotay oo weska kaa celine cidda aynu leenahay ayaad u caman turteene haddii aadan cisaynin aadoon cidu ku tugaynin cin kastoo u yaallaba haddaan gaal iska cabaadin bannaankii caddaa iyo markii celbur lagu sheego nagu lama cabsiye kufaar weska celinahe weligiiba cesh kalama tegin gaal celbur yimide birta laga caseeya midkii aan cabid noqone
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaynaa qaybta koowaad ee barnaamijyada imtixaanaha ah ciwaankooduna yahay dib u soo kabashada ceelbuur intaanu qaybta labaad ka kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh